بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبع هداه أيها الإخوة والأخوات يسر إخوانكم في منهج أونلاين أن يقدم لكم هذه الخطبة والتي هي بعنوان xurmatu dami lmuslim ruuxa muslimka ah dhiiggiisu xurmada iyo qiimaha uu leeyahay iyo islaamku halka uu joojiyey iyo maqaamka uu taagan yahay
للشيخ أحمد عبد السلام آدم أحمد إيد والآن نترككم مع الخطبة
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الفتن والضلالات ثم أما بعد عباد الله ولا ليال وحبيذن الله جل شأنه ما أنت خطبدين وأيكو سابسنتهي حرمة دم المسلم ruuxa muslimka ah dhiiggiisu xurmada iyo qiimaha uu leeyahay iyo islaamku halka uu joojiyey iyo maqaamka uu taagan yahay walaalayaal waxauu nabiyunaa muxamed sala allahu calayhi wasalam ku tilmaamay muslimka dhabta ah ee xaqiiqigii inuu yahay ka afkiisa iyo addinkiisaba muslimiinta kale ay ka nabad galaan oo saxiixeynka waxaa ku sugan xadiidka cabdillaahi bnu camar ibnu lcaas uu warinayo inuu rasuulku yidhi salى اllahu عalayhi wasalam almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadih muslimka xaqiiqigee kaamilka ihi waa ka dadka kale muslimiintu afkiisa iyo addinkiisaba ay ka nabad galaan carabkiisa ay ka nabad galaan ee aan dadka ahlul-islaamka ah ku dhibaatayn hadday xan tahay hadday cay iyo ceebayn tahay iyo hadday aflagaado kala tahayba gacmihiisa ay ka nabad galaan ee aan garaacis iyo dil iyo xoolahoodu xoog kaga qaato midna aan ula tegin hada huwa almuslimu alkaamil nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu tilmaamay in waxa weeyaan sida ay u khatar badan tahay ruux muslim oo xaqdarre lagu dilo adduunyadoo dhan oo la waayoo duntaa ilaahay agtiisa inay kala fududdahay qof keliyaoo muslim ah oo xaqdarre dhiiggiisa uu ku daato waxa uu rasuulku yidhi salى اllahu عalayhi wasalam sida xadiidka صaxiixa fii صaxiixi اlimaami muslim min xadiidi cabdillaahi bni camr bn اlcaas waxa uu rasuulku yihi lazawaalu اdunyaa ahwanu cinda allahi min qatli rajuli muslim adduunyada oo dhan oo suushool la waayo ayaa ilaahay agtiisa kala fudud ruux keliya oo muslim oo xaqdarre lagu dilo bal rasuulku waxa uu yihi salى اllahu عalayhi wasalam laa yazaalu اlmu'minu fii fusxati min diinih maa lam yusib daman xaraama ruuxa muslimku diintiisa waasacnimo ka zuuli maayo inuu kaga sugnaado waasac inta aan u dhiig xaaraana daadin laakiin maalinta uu dhiig xaaraana haleelo ayaa dhulka iyo cirkuba ay ku cidhiidhiyoomayaanoo meel qaada u waayayaa waxay nusuustaasi tilmaamaysaa xurmada dhiigga muslimku uu leeyahay iyo sida ay u culus tahay hal qof in lagu xadgudbo ummad dhanna iskaba dhaaf ilaahay waxau ihi jalla sha'nuh wlaa tqtuluu الnafsa alatii xarama allahu ila bاlxaq dalikum wasaakum bihi lacalakum tacqiluun hadilina nafta alla u xarimay xaq mooye in xaqdarre lagu gooyo nafta ilaahay u xarimay ee dhiiggeeda la dhowree macsuumka ah naftaa ha goynina oo hadilina dalikum wasaakum bihi lacalakum tacqiluun kaasaa ilaahay idin dardaarmo oo idin amray si aad wax u garataan oo ilaahay muraadkiisa aada u fahamtaan waxaa kaloo ilaahay uu tilmaamay jalla sha'nuh waciidka iyo goodiga adag ee ku soo arooray qofka u badrheedha ruux mu'min ah dhiiggiisa badrheedh inuu u daadiyo ilaahay waxau uhi jalla wacalaa ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما إلهي وحول سبحانه ومن يقتل مؤمنا متعمدا روح دل الروح مؤمن أه سبريرو أولا كعن أدلا أو أن كما أهين فجزاؤه جهنم khاalدا فيiها kaa abaalkiisu waa naarta جahanama isagoo ku waaraya وغaضب الlaه عalayه ilaahay waana u cadhooday kaas وalacanah ilaahay waa nacdalay oo naxariistiisa waa ka durkiyey وأعadda lah عadاabا caظيima waxaana allah u diyaariyey cadaab weyn waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen goodi sidaa u adag oo u fara badani kuma soo aroorin yacni kabiiro kabaa'irta ka mid oon qatliga mu'miniinta ahayn yacni waxaa ku soo arooray cuquubada qaatilkaas shan cuquubo mid walba ta kale ka daran tahay ayaa ilaahay ku kulmiyey waa waciid tiro badan oo macaasida kale aan ku kulmin waxay taasina daliil iyo astaan u tahay xurmada iyo xaqa uu leeyahay ruuxa mu'minka ihi waxaa kaloo ilaahay uu yihi jalla sha'nuh min ajli dalika katabnaa calى bani israa'iil annahu man qatla nafsa bgayri nafsi aw fasaadi fi اlأrض fakaأnama qatla الnaasa jamiica wman axyaaha fakaأnama axya الnaasa jamiica ولqd جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إلahay waxa u hi سبحaaنه من أجل ذلك dilkaa qaabiil iyo haabiil dhexdooda ka dhacay labadii ilmo nebi aadam ee hore ee qatliga iyo dilkaba iyagu jideeyey dilkaas ka dhex dhacay dartii ayaa katabnaa calaa bani israa'iil dilkaasi daraaddii ayaanu ree banu israa'iil waxaanu ugu faral yeelay oo aanu ku soo rognay annahu man qatala nafsa bigayri nafsin aw fasaadin fi اlard in ruuxa naf dilee gooya iyadoo naf kale aan loo goynayn oon looga qisaasayn ama fasaad arlada ay ku samaysay aan loo goynayn ruuxa iyadoo naftaasi xadgudub aanay samayn xaqdarre ku gooya fakaannamaa qatala annaasa jamiica kaasi waxa uu la mid yahay dadkii oo dhan nin dilay oon midh ka reebin waayo mar hadduu u badheedhay naf la dhowray oo macsuuma dhiiggeeda inta kalena teella uma dhigina waa u badheedhayaa waxaa markaa uu la mid noqday ninka naf keliya ku xadgudbay nufuustii oo dhan mid ku xadgudbay alla waxa uu yidhi waman axyaahaa fakaannamaa axya annaasa jamiica ruuxa naf keliya nooleeya ee badbaadiyee daryeelaana waxa uu ka dhigan yahay qof dadkii oo dhan nooleeyo badbaadiyey waayo sida uu naftaa xaqeeda u xurmeeyey ayuu inta ka badanna u xurmaynayaa oo xaqooda aanu ugu xadgudbayn ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi walaqad jaaءathum rusulunaa bilbayinaat rusushayadii aayaad cadcad ayay ula timid oon caad saarayn oo caddaan ah uma ina kaiira minhum bacda dalika fi lardi lamusrifuun haddana in fara badan oo ka mid ihi iyagoo aayaadkii u caddaadeen ayay arlada iyo addoommada ilaahayba ku xadgudbayaan walaalayaal haadihi alaaya siyaaqeedu haba ku soo arooro fii bani israa'iil laakinahaa caama waxaanay caam yeelaysaa cid kasta oo ficilkaas oo kala gasha oo maanta qofka naf keliya ku xadgudbaa waxa uu ka dhigan yahay dadkao dhan nin ku xadgudbay ruuxa naf keliya badbaadiyaa waxa uu ka dhigan yahay qof dadkii oo dhan badbaadiyey macnaha qiimaha iyo qadarkaa leh waxaa dhab ahaan u fahmay amiirkii mu'miniinta cuhmaan ibnu cafaan markii khawaarijtu ay gurigiisa ugu timid ee ay hareereeyeen dhiiggiisa iyagoo xaqdarro ku daadinaya waxa saciid ibnu mansuur sunantiisa uu ku soo saaray xadiidka abu hurayra uu warinaya radia allahu canhu inuu abu hurayra yidhi dakhaltu calىa cuhmaana radia allahu canhu yowma addaar faqultu yaa amiira almu'miniin taaba adarbu ji'tu uqaatilu macak waxa abu hurayra uu yidhi radia allahu canhu ardaah dakhaltu calىa cuhmaana yowma addaar cuhmaan ibnu cafaan khaliifkii mu'miniinta ayaa waxa uu yidhi gurigiisaan ugu soo galay maalintii waxa weeyaan ay khawaarijtu hareereeyeen iyagoo dilkiisa doonaya faqultu yaa amiira almu'miniina taaba adarbu ji'tu uqaatilu macak waxaan idhi amiirkii mu'miniintow allay lehe maanta ayaa dagaalku u dow yahay oo ay habboon tahay in la dagaalamo waxaan u imid inaan kula dagaalamo on ku difaaco waxaan u imid inaan dagaalka kula galo cuhmaanow oo aan naftaada iyo dhiiggaaga dhowroon difaaco bal u fiirsada mowqifka cuhmaan ibnu cafaan uu istaagay bal u fiirsada waxa weeyaan sida uu isku taagay ee naftiisiina uu ugu badbaa sida uu naftiisii u bixiyey si ay ummaddu u badbaado naftiisii ayuu rakhiis ka dhigay mid jaban oo la daadinayo dhiiggeeda si ummadda kale ay u badbaado waxa uu ku yidhi cuhmaan yaa abaa hurayrata ayasuruka an taqtula annaasa jamiica wa iyaaya macahum waxa uu yidhi abuu hurayrow ma ku faraxti gelinaysaa inaad dadkoo dhan layso anigana adi raaciso qaala laa waxa uu yidhi maya amiirkii mu'miniintow waxa uu cuhmaan yidhi wallaahi lain qatalta rajula waaxida lakaannamaa qatalta annaasa jamiica wuxuu yidhi wallaahi abuu hurayrow nimankaa igu wareegsan ee gaadhka iga haya qof haddaad ka disho waxaad ka dhigan tahay nin dadkii oo dhan dilay oon qof ka reebin qaala farajactu walam uqaatil abuu hurayra waxau yidhi halkii baan ka laabtay dagaalna ma gelin cuhmaan ibnu cafaan sidii ayay ku dileen waxaa halkaa ka cad inuu cuhmaan aayaddaa fahmay kuna dhaqmay uu ku camal falay xataa naftiisa haddii xaqdarre lagu goynayo waxa uu door biday tiisu inay go'do ta dadkuna ay badbaado la kala nabad galo walaalayaal waxay tusinaysaa xurmada iyo xuduudda dhiigga muslimiintu uu leeyahay rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam waxaa xadiidkii saxiixa uu ku yidhi kamaa fii musnadi alimaami axmed wa sunani abi daawuud min xadiidi cabdiraxmaan bni abi layla laa yaxilu limuslimi an yurawica muslima ruux muslima xalaal uma aha ruux kaloo muslima inuu ka nixiyo oo uu argagax geliyo iska dhaaf inuu diluu dhiiggiisa daadiyo inuu ka nixiyo ayaa loo diido xaaraanka ah xadiidka sababta iyo siyaaqa uu ku yimid waxa uu ahaa nebi moxamed iyo asxaabtii soo socoto ah ayaa meel degay markaasaa saxaabadii mid ka mid oo seexday ayay saxaabadii kale iyagoo ku ciyaaraya ayaa leebkiisii iyo alaabtiisii ay ka hoos qaadeen isagoo hurda dabeed markuu soo toosay ayuu argagaxay dabeed way ku qosleen ilayn iyagaa ka qaadaye markaasaa nebigu yidhi maxaa dhacay markaasay u sheegeen markaasuu ku yidhi laa yaxilu limuslimin an yurawica muslima ruux muslima xalaal uma aha ruux kaloo muslim ah inuu ka nixiyo oo uu argagax geliyo ka dilkiisa u badrheedhayana hadalkiisaba daa ka bambada iyo waxyaabaha qarxo soo dhex dhigaya ee aan masaajid iyo malcaamad iyo meel kale toona u kala dayayn dee hadalkiisaba daa waxaa kaloo rasuulku yidhi salى اllahu عalayhi wasalam kama fii muslimi min xadiidi abi hurayra kul lmuslimi calى lmuslimi xaraam damuhu wa maaluhu wa cirduh ruux kastoo muslim ah ruuxa kale walaalkiiya waa ka xaaraansan yahay dhiiggiisa inuu daadiyo ama xoolihiisa u qaado ama waxa weeyaan sharaftiisa iyo cirdigiisa uu ku xadgudbo waxaa kaloo rasuulku yihi salى اllahu عalayhi wasalam kama fii muslimi min xadiidi abi hurayra almalaa'ikatu talcanu axadakum ida ashaara ilى akhiihi bxadiidah wain kaana akhaahu liabiihi wa ummih malaa'igtu way nacdalaysaa midkiin walaalkii birta ama xadiidka marka uu xaggiisa ku fiiqo ee uu ku jeediyo xataa hadduu yahay walaalkiisii ay isku hooye iyo isku aabbo ahaayeen waxa uu nacdasha ku mudanayaa inaad warankaagii ama leebkaagii ama hubkaagii xagga walaalka aad ku jeediso ood ku fiiqdo maxaad u malaynaysaa haddaad ku riddo ood kuga sii daysana xikmadda ay arrintaasi kabiiro u noqotay lacnadana loogu mutayna xadiidka dambe saxiixeynka ayaa caddaynaya oo rasuulku waxau ihi salى اllahu عalayhi wasalam sida xadiidka abi hureyre bukhaari iyo muslimba ku sugan laa yushiiru axadukum ilaa akhiihi bisilaax faina aad fainahu laa yadri axadukum lacala ashayطaana yanzicu fii yadih fayaqacu fii xufrati min annaar waxa uu rasuulku yihi salى اllahu عalayhi wasalam laa yushiiru axadukum laa yushiiru waa jumlo khabariye ah macnaheeduna uu nahyi yahay ama waa nafyun yuraadu bihi nahyu waa nafyi nahyi looga jeedo macnuhuna waxa uu yahay laa yushiiru axadukum ay laa yushir axadukum ilaa akhiihi bisilaax midkiin walaalkii iyo aanu hubkiisa xaggiisa ku fiiqin oo aanu ku tilmaamin fainahu laa yadri axadukum lacala shayطaana yanzicu fii yadih waayo midkiin garan maayo waxaaba laga yaabaa shaydaan gacantiisa intuu ka siibo fayaqacu fii xufrati min annaar oo dabeed xabaddii dhuunta intay ka baxdo oo madaxa ay kaga dhacdo sidaa god naareed uu ku galo ciyaadan billaah walaalayaal waynakan idhaahna biri way booddaa yacnii qorigaad ku ciyaaraysa ama baastooladii dee xabad aanad ogeynboo dhuunta u taalla ayaa ka dhici karta markaasaad halkaa khasaare ku geli kartaa marka maxaa sababaya khasaaraha marka hore inaad xadiidkii iyo sunnadii rasuulka khilaaftay waayo marka hore aanay kuuba bannaanayn xaggiisa inaad ku fiiqdo wax lagu ciyaarana ma aha waxaa kaloo rasuulku yihi salى اllahu عalayhi wasalam sida xadiidka صaxiixa ah ku sugan nebigu waxa uu yidhi xadiidkii rawaahu اlimaamu اlbayhaqi wاطabaraani min xadiidi jundub bni cabdillaah waxau ihi man istaطaaca minkum anlaa yaxuula baynahu wa bayna اljannati milءu kafin min dami imri'in muslimi an yuhriqahu kaanamaa yadbaxu bihi dajaajah waxau rasuulku yidhi war ninka idinka idinka mid ee awooda isaga iyo jannada inaanay kala teedin oo aanay kala dhex gelin riwaayaadka qaarkood waxaa ku sugan wahwa yara abwaabaha jannadii oo albaabadeedii ay u muuqdaan uu arkayo ninka awooda isaga iyo jannada inaanay kala dhex gelin mil-u kafin min dami imri'in muslim yuhriiquhu kaannamaa yadbaxu bihi dajaaja sacabkaa muggii oo dhiig muslim ah oo uu dulmi ku daadiyo sidii wuxuu digaagad gowracayo ninka awoodo sacabkaa dhiiggii isagiyo jannada inaanu kala teedin oo aan u kala dhex gelin sidaa ha yeelo ha ku dadaalo inaan dhiig muslim isagiyo jannada aanu kala xijaabin walaalayaal haadihi alaxaadiid waxay daliil cad u tahay dhiigga muslimku inuu dhibaato badan yahay ma-aalkiisa iyo cidhibtiisa dambena inay daran tahay waciid iyo goodi adagna uu ku soo arooray wa astaqfiru اllah alxamdu lilaahi waxdah wالsalaaةu wasalaamu عalى man laa nabiya bacdah fi صaxiixi اlimaami muslim min xadiidi cabdiraxman bni cabdi rabi اlkacba ana nabiya salى اllahu عalayhi waslama qaal وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنه فيقول هذه هذه فمن احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنه فلتاته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الاخر وليات الى الناس الذي يحب ان يؤتى اليه وحو نبي محمد عليه افضل الصلاه والسلام وان امتكم هذه جعل عافيتها في اولها امدينا waxaa caafiyadeediiyo wanaaggeeda la yeelay awalkeedii hore khayru nnaasi qarnii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum wasayusiibu aakhirahaa balaaءun waumuurun tunkiruunahaa ummaddan aakhirkeeda waxaa haleeli doona masaa'ib iyo balaayooyin iyo arrimo aada inkirtaan oon idinka daadegin watajiiu fitna waxaa iman doonta baa nabigu yihi salى اllahu عalayhi wasalama fitan fayuraqiqu bacduhaa bacdaa fitankaa iman doona barhba barhka kale ayuu jilcinayaa uu fudaydinayaa oo macnaha fitnada maanta timaadaa waxay wax sahlan oo fudud ka dhigaysaa tii shalay dhacday weynida ay tani culus tahay darteed waxaa macnaha iyo muraadkuna yahay midibatay ka dambaysay ka daran tahay tii horaa fududaanaysa tani markay maanta timaaddo midibo mid bay ku ilowsiinaysaa waxa uu rasuulku yidhi watajii'u lfitna fitna ayaa imanaysa fayaquulu lmu'minu haadihi muhlikatii markaasuu ruuxii muuminkaa odhanaya alla ilahe tii aan ku baxayay i halaagaysa waa tan uma tankashifu watajii'u lfitna taa hore way faydmaysaa fidno kale ayaa imanaysa fayaquulu haadihi haadihi markaasuu odhanayaa tan tii aanan ka baxayni waa tan tanaa ka daran tii hore waxa uu rasuulku yidhi salى اllahu عalayhi wasalam ruuxa jeclaada naarta in laga dheereeyo jannadana la geliyaa geeridiisu ha u timaado isagoo ilaahayo maalinta dambe rumaysan dadkana ha kula dhaqmo waxa uu jecel yahay isaga inay kula dhaqmaan shaahidkan xadiidkan u soo qaatay waxay tahay maanta fitankii waa farabateen laakiinse kolbata maalintaa taagan ayaa tii ka horreysay ku ilowsiinaysa walaalayaal fitanka faraha batay waxaa ka mida dilka iyo qatliga in fara badan baynu dil maqalay laakiin wiigii hore dilkii ka dhacay xaafadda niyuu hargeysa ee foosha xumaa waxaa laga yaabaa dilal fara badanoo hore inuu inawilowsiiyey foolxumada iyo qaabdarrida uu dhacay darteed waxay taasi ka turjumaysaa uun maanta fitanka zamankan taagan midibata kale inay ka daran tahay walaalayaal haddaba waynu wada maqalay waanaynu aragnay dilkaa foosha xun ee ka dhacay hargeysa xaafadda niyuu hargeysa waxaase isweydiin leh dilalkaasi horena way u dhaceen imikana waa kuwaa dhacaya maxaase xal u ah horta marka ugu horeysa waxaan aada ugu mahadnaqayaa una ducaynayaa hay-adaha ammaanka iyo booliska waxa weeyaan hawshaa waxa weeyaan siday uga howlgaleen gacantana ugu soo dhigeen gacan ku-dhiiglayaashii waa arrin aada iyo aada u qiimo badan oo tusinaysa dadaalka ay bixiyeen waxaanan ugu ducaynayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ajri iyo xasanaadna inuu ka siiyo hawshoodana ay halkaa ka sii wadaan oo dadaalka ay wadaan laakiin arrinta isweydiinta lihi waxay tahay booliska iyo waxa weeyaan hay-adaha ammaanku dembiilayaasha way soo qabtaan garsoorka iyo maxkamadahaanay u gudbiyaan halkay ku dambeeyaan boolisku hawshiisii wuu qabsaday laakiin garsoorku hawshiisii ma qabsaday mise wuu ka gaabiyey waxay xaqiiqada maanta waaqiceenna taallaa ay tahay garsoorka iyo maxkamadaheennu inay hawshoodii ka gaabiyeen waxaa taa caddaynaysa intaasoo kiis oo dil ayaa yaalla oo aan qisaastii iyo xukumkii ilaahay lagu fulinay maanta taa taagan ee foosha xun laynu u joogno iyo kuwii horeba dee waxay daliil u yihiin haddii laga qaadan waayo tallaabada sharciga ah cadaalad darrada iyo dulmiga yaalla waxaynu leenahay maalmo dhoweyd waynu maqlanay warbaahinta oo hadal laysku marinayo garsoorka oo leh xukuumaddaana soo faragelisay iyo xukuumadda qaar ka mid oo le maye waxa weeyaan cadaalad darraa jirta waxaynuse leenahay farda laysku hayo maxaa laysaga faanin beenaale markhaatigiisuu fogeeyaa maantaba waxaa idin hor yaalla kiis culus oo aada u fool xun waxaa ka horreeye kuwo ka daran ama la mid ah ama ku dhow waxaa ka mid ahaa oo aan ka xusayaa waxa weeyaan kiiskii sheekh maxamed hayibe jazaahu llahu khayran halkaa khayriyada hadhcad isagoo muxaadare kaga jira naftiisa lagu beegsaday ilaahay baa ka badbaadiye yacni waa arrin fool xun waxaa ka horreeyey masaajid dhexdii ninkii lagu dilay ee kii dilee qaatilka ahaa isagoo sidii madheere ugu jira isagu naftiisii uu qisaasee uu isdeldelay tuhoruu qabee tiisiina waa raaciyey waxaasoo dhammi waxay adile iyo astaan u yihiin xukumkii ilaahay inoo soo rogay qisaasta maynaan qaadane waynu gacan bidixayno waynu dhinac maray waxaana xalku ku jiraa dilkaa maanta fududaaday ee si sahlan loo daadinayo waxaa keliyuu ku badbaadi karaa ilaahay xukumkii uu soo rogay oo lagu dhaqmo oo madaxweynuhu allaha waafajiye wax alla wixii qisaas shuruuddeeda dhammaystiratay uu saxeixa iyo qalinka ku duugo oo uu yidhaha fuliya isagoo ilaahay ku raalli gelinaya dadna aan u aaba yeelen gaal iyo muslintoona hay-adaha garsoorka iyo maxkamaduhuna sideeda ay sharciga u mariyaan taasaa lagu kala badbaadayaa ilaahayna kitaabkiisa waxa uu ku sheegay qisaastu inay nolol tahay walakum fi lqisaasi xayaat ilaahay waxa uu yidhi subxaanah qisaasta nolol baa idinku sugan sidee loogu noolaanayaa waaba laysdilayaa oo qofkii naf gooye naftiisa waa la goynayaaye inta kalea ku badbaadaysa maanta qofka suuqa wax ku beegsanaya ama gurigiisa dadka godka uga qodaya hadduu garanayo halka hantida u ah ee ka horeysaa inay dil tahay nin walba naftiisa isagaa kaa jecel laakiin hadduu garanayo jeelkii madheere in lagu naaxinayo oo raashinka iyo cuntada loogu geynayo oo sidaan maqlay waxa weeyi xataa hay-aduhu ay lacag ku siiyaan waxaan maqlay hadday sugan tahay dadkaa mujrimiinta ee xumafalayaasha ah xataa in lacag loo qoro sow dhiirigelin maaha mujrimkii inuu cunuu cabbo weliba shilinna uu helo walaalayaal xaqiiqadu waxay tahay kitaabka ilaahay waa qisaas nebigu sala allahu calayhi wasalam gabadhii la odhan jiray rubayic bintu nadar markii ay haw- gabadhii ansaariyadda ahayd dhoosha ka jebisay ee in loo qisaaso la doonay anasna uu yidhi ka daaya rasuulku waxa uu yihi xadiidkaa saxiixeynka ku suganee min xadiidi anas yaa anas kitaabu llaahi alqisaas anasow kitaabka ilaahay qisaastaasuu xukumay waa xukum rabbi waa la fulinayaa haweenaydii reer beni makhsuumna markii ay yidhaahdeen markii ay waxadday talow gacanta gabadh la gooyo maahe yaa rasuulka uga ergeeya usaamo u dira usaamo nebigu waxa uu ku yidhi atashfacu fii xaddin min xuduud illaah usaamow maxad xuduuddii ilaahay ka midaad maanta erge ka tahay wallaahi low saraqat faatimatu bintu muxamed laqatactu yadaha wallaahi faadimo oo ina nebi moxamed iyo hadday waxaddo gacantaan goyn lahaa cid kalena hadalkeedaba iska daa walaalayaal waxaa aada iyo aad garsoorka iyo maxkamadaheenna munaasab ugu ah bilaysku markay hawshooda soo qabtaan khayr allaha siiye ee ay dembiilaha gacanta idiin soo geliyaan kiiskiisa ilaahay kitaabkiisa inaad ku xukuntaan oo weliba gaar ahaan kiisaska dilka ah ee xataa dadkii awliyaa u dam ee dhiigga lahaa aanay diye iyo cafis midna qaadan ee ay yidhaahdeen noo qisaasa si dadka inta kale u kala badbaado in dembiilaha la dilo oo la qisaaso waa waajibka sharciga ah waa sida ummaddaasi ay badbaado iyo nabadgelyo ku helayso waxaynu ognahay maanta inkastoo aynu cabanayno haddana waynu fiicannahay meele aanay naga fogeyn iyo waddamada jaarkeenna hadhcad ayaa laga yaabaa qofka halkaa inta laga toogto inaan xataa kii toogtay sidaa loo eegin halkaa uu maro laakiin maanta innaku wax qarsoodi u dhaca mooye waxa weeyaan inta badan waynu ladannahay waanaynu fiicannahay laakiin ladnaanshahaasi inoo joogi maayo daa'imi maayo maanta ifafaalaha iyo astaantaa xun ee muuqata haddaan la xakamayn waxa keliya xakamayn kara xalna u noqon karaa waa ilaahay kitaabkiisa oo la qaato walaalayaal gaalada iyo hay-aduhu dee ma rabaan ilaahay diintiisa oo la fulinaya inay arkaan waxaa laga yaabaa garsoorkeenna iyo maxkamadaheenna inay soo farageliyaan laakiin waajibku waxa uu yahay gaalku tiisa ayuu ku dhaqmaa aduuna muslim baa tee taada inaad ku dhaqanto in xataa hadduu ku caawinayo oo garsoorkaaga uu wax siinayo dee xukunkaaga inaad u madax bannaanaato weeyi oo aad tidhaahdo anigu taan aaminsanahaan isku xukumayaa sidaa ha kugu caawiyo ama bannaankaa ha la maro ilaahay ku dayici maayo haddaad raalligeliso walaalayaal waxaan arrintaa kaga baxayaa maanta dilalkaa foosha xun lee soo batay waxaa lagaga bixi karayaa waa qisaas waa kitaabkii ilaahay oo la qaato madaxweynaha iyo waxa weeyaan garsoorka iyo maxkamadaha iyo culimada iyo cuqaasha iyo dadkoo dhammi waa inay gacmaha isku qabsadaan siday ilaahay diintiisa u daryeeli lahaayeen dhexdoodana ay ugu xukumi lahaayeen rabbana aatina fi اdunyaa xasanة وfi اlآakhiraةi xasanة وqinaa cadاab الnar اllahuma اnsur اlإسlaam والmuslimiin وأdil الshirka والmushrikiin وأhlik الkafرة والmulxidiin أعdاءka أعdاء diinka ya rab العaalamiin وصlى اllهma وsلم عlى نabiyina mحamed وعlى آliه وصaحبه وsلم والحamdu للahi رab العaalamiin